إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh dhegaystayaal ku soo dhowaada warka duhur ee warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah dad horle ayaa cudurka korona ugu geeriyooday qaybo ka mid ah dalka soomaaliya askari ka tirsan ciidamada dowladda federaalk ayaa lagu dhex toogtay saldhig ku yaala magaalada dhuusamareeb ee gobolka galgaduud booliska dalka jarmalka ayaa dilay nin soomaali ah oo ay u eedeeyeen inuu dhaawacay xaaskiisa iyo sodohdiisa ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay weeraray qaar ka mid ah ciidamada etoobiya iyo kuwa kenya ee duulaanka ku jooga dalka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa soo bandhigtay sawirro laga soo qaaday meydadka ciidankii dowladda federaalk looga dilay camaara iyo gaadiidkii looga soo furtay masjid ku yaalla xaafad ka tirsan magaalada hargeysa ayaa dab la qabadsiiyey iyadoona aysa soo tarayaan falalka dinnaceebka ah ee ka jira halkaasi kiniisadaha reer galbeedka ayaa dhaqaalo fara badan ku bixinaya sidii ay soomaalida uga saari lahaayeen diinta islaamka ehelada dadkii dhowaan ay xasuuqeen ciidamada ugandha ayaa mar kale isu soo bax ka dhigay magaalada muqdisho warka dibadda dowladda turkida ayaa sheegtay in ciidamadeeda ay kala soo baxayso waddanka afghanistaan halkaas oo ay duulaan ku joogtay labaatan sano intaasu dhegaystayaal waxay ahaayeen qodobada warka ugu doorka roon warkaas oo faahfaahsanne goordhow ayaan soo gudbin doonnaa insha allah إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن haatanna ku soo dhowaada warkii oo fidsan dad horle ayaa cudurka korona ugu geeriyooday qaybo ka mid ah dalka soomaaliya faahfaahin ku aadan warkaas waxaa inoo soo jeedinaya maxamed amiin dowladda federaalk ayaa shaaca ka qaaday inuu isa soo tarayo cudurka coronavirus iyadoo afartan iyo sideedii saacee lasoo dhaafay la diiwaangeliyey kiisas hor leh oo dhimasho iyo soo ridasho isugu jira iyadoo kiisaska ugu badan laga helo magaalada muqdisho ayaa waxaa loo aaneynayaa shisheeyaha kala duwan ee kasoo degaya garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho marna kasii dhoofaya wasaaradda caafimaadka ee dowladda federaalk ayaa waxa ay shaacisay in afartan iyo sideedii saac ee lasoo dhaafay xanuunkan laga helay boqol afar iyo labaatan ruux kuwaas oo ku kala sugan meelo kala duwan oo dalka ka mid ah muqdisho xanuunkan waxaa laga helay konton qof waqooyi bari iyana waxaa laga helay konton iyo afar qof sidoo kale waqooyi galbeed ayaa waxaa laga helay afar iyo toban qof gobolada dhexe gaar ahaan deegaanada uu ka taliyo maamulka galmudug iyana waxaa laga helay shan qof halka magaalada baydhabona laga helay hal qof cudurkan ayaa waxaa saacadihii lasoo dhaafay dalka ugu geeriyooday dad gaaraya tiradooda koob iyo toban qof soomaaliya waa waddan u furan shisheeyaha waana midda keenaysa in xanuunka hadba uu soo laba kacleeyo askari ka tirsan ciidamada dowladda federaalk ayaa lagu dhex toogtay saldhig ku yaala magaalada dhuusamareeb ee gobolka galgaduud faahfaahinta warkaas waxaa inoo eegaya cali aadan faahfaahin ayaa ka soo baxaya dil habeenkii xali ka dhacay saldhigga booliska ee magaalada dhuusamareeb ee gobolka galguduud kaas oo loo geystay askari ka mid ah kuwa ka howlgala halkaasi wararka waxay sheegayeen in dilkan uu geystay askari kale oo ay shaqwadaag ahaayeen kadib markii ay isku khilaafeen la sheekaysiga qof haweenay ah oo saldhigga ku sugnayd askariga la dilay ayaa waxaa lagu magacaabi jiray cumar ballicaad waxaana uu ka tirsanaa booliska magaalada dhuusamareeb dilkiisana wuxuu dhacay saqdii dhexe ee xala askariga dilka geystay ayaa waxaa magaciisa lagu koobay cabdiqani naasir ilaa iyo hadda saraakiisha booliska ee magaalada dhuusamareeb kama aysan hadlan ciidamada dowladda federaalk ayaa dhexdooda isku geysta dil iyo dhaawac waxaana kasii daran midka ay ku hayso bulshada booliska dalka jarmalka ayaa dilay nin soomaali ah oo ay u eedeeyeen inuu dhaawacay xaaskiisa iyo sodohdiisa tafaasiil warkaas la xiriirtana waxaa inoo soo jeedinaya haashim cabdinaasir ninkan oo da'diisa lagu sheegay soddon iyo sagaal jir ayaa waxaa toogtay booliiska dalka jarmalka kadib markii lagu eedeeyey inuu midi ku dhaawacay xaaskiisa iyo sodohdiis iyo sidoo kale dad kale oo ijaar ahaayeen booliiska ayaa sheegay inay markii hore dhaawaceen ninkan soomaaliga ah taas oo keentay inuu mar dambe u geeriyoodo dhaawacii soo gaaray faahfaahin dheeri ah lagama bixin sababta keentay falkan oo ku dhaqaaqay ninkan ehelkiisa dhaawacay hase yeeshee waxaa jira dad badan oo muqaadaraadka isticmaal isticmaalaa taas oo keenaysa inuu qofku sameeyo waxyaabo uusan samayn lahayn markii uu caadiga ahaa sidoo kale waxaa jira dad lagu daro qurbaha oo ay duraan shisheeyuhu kadib markii ay ku arkaan waxyaabo aysan jeclayn sida inuu yahay qof diintiisa ku dheggan waxaana jira dad wadaado ahaan jiray oo ay ehladoodu sheegeen in la duray kuwaas oo qaarkood baraha bulshada ku jira iyagoo ka hadlaya waxyaabo isbaraanbaraya ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay weeraray qaar ka mid ah ciidamada etoobiya iyo kuwa kenya ee duulaanka ku jooga dalka warkaas iyo war kale oo ku aadan xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo soo bandhigtay sawiro laga soo qaaday meedadka ciidankii dowladda federaalka looga dilay dagaalka camaara iyo gaadiidkii looga soo furtay waxaa isku soo duway oo inoo soo jeedinaya cabdulaahi soomaali ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa xalay waxay weerar ku ekeeyeen ciidamada kenya ee ku sugan deegaan xeebeedka kudhaha ee gobolka jubbada hoose weerarkan ayaa muddo halkaasi ka socday iyadoo ay xusid mudantahay in habeenadii tegana sidaan oo kale kenyaatiga halkaa ku sugani ay weeraro ula kulmayeen isla gobolka jubbada hoose ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin xalay waxa ay beegsadeen ciidamada kenya ee fariisanka kuleh deegaanka hoosingow in muddo ayuu halkaasi dagaalka labada dhinac dhex maray ka soconayay dhanka gobolka bakool ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin waxa ay weerareen ciidamada etoobiya ee ku sugan degmada waajida etoobiyaanka ayaa jihooyin kala duwan laga weeraray waxaana la maqlayay hubka labada dhinac ay isweydaarsanayeen wixii khasaaraha halka etoobiyaan ku gaaray faahfaahin dheeriya kama aynaan helin dhanka gobolka baay xalay weerar ayaa wuxuu ka dhacay magaalada baydhabo ciidamo ka tirsan kuwa maamulka koonfur galbeed oo ku sugan suuqa xoolaha ee magaalada baydhabo ayaa waxay la kulmeen weerar kaga yimiday dhanka xarakada shabaabul mujaahidiin qalqal xoogla ayaa wuxuu soo wajahay madaxda iyo xubnaha kale ee maamulka koonfur galbeed ee ku sugan magaalada baydhabo iyadoo qof waliba uu ka baqayay in asiga lasoo weerari doono dhanka gobolka shabeellaha hoose xalay waxaa ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ay weerareen saldhigga ciidamada uganda ay ku leeyihiin deegaanka shalaambooda ee duleedka magaalada marka geesa kale xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa waxa ay soo bandhigtay sawirada askartii ay doraad ku laysay deegaanka camaara ee gobolka mudug iyo weliba hubkii iyo gaadiidkii ay qabsatay intii sawirada aan lasoo bandhigin war ka soo baxay dhanka xarakada shabaabul mujaahidiin waxaa lagu sheegay in dagaalka lagu dilay soddon iyo shan askari oo ka tirsanaa dowladda federaalka iyo maamul goboleedka galmudug siddeed iyo toban gaari oo kuwa dagaalka oo qaarkood qoryo ku rakaban yihiin iyo saanad kale oo ciidanna ay la wareegtay sawirada ayaa waxay muujinayaan ciidamada dowladda federaalka oo gangamboon amase afgembi u yaala halkii lagu dagaalamay islamarkaasina dhiiggii ka baxay iyo caradu jirkooda iskula dhegeen midadka ayaa waxay ahaayeen kuwo aada u foolxumo badan waxaana rasaasta xarakada shabaabul mujaahidiin ciidamadeedu ridayan ay ka haleeshay meelo halis ah sida afka dhuunta madaxa iyo meelo kale intaba sidoo kale sawirada waxaa ka muuqanaya gaadiidka xarakada shabaabul mujaahidiin ay dagaalkaasi ku milkisay amaba kula wareegtay gaadiidka waxaa ku jira nooca cabdibilayaasha loo yaqaano oo aada u qurxo badan islamarkaana qoryaha dhashiika ay ku rakiban yihiin gaadiidka waxaa ka mid a qaar uu leeyahay madaxweynaha maamulka galmudug axmed cabdi kaariya qoorqoor sidoo kale gaadiidka waxaa ku jira nooca waaweyn ee ciidamadu ay isticmaalaan waxaa la arkayaa rasaas fara badan oo ciidamadu ay wateen kuwaasoo xarakada shabaabul mujaahidiin iminka ay gacanta ku hayso sawiradan ayaa waxaa lagu faafiyey internetka waxaanay argagax geliyeen madaxda dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada iyo saraakiisha ciidamada iyadoo ciidamada fariisimaha ku sugani ay ka baqayaan in sida ciidamadan oo kale loo soo weeraro ayagana cagta la mariyo islamarkaana waxay haystaan laga qaato dowladda federaalka iyo maamul goboleedka galmudug ayaa waxay isku dayayeen inay inkiraan wixii ka dhacay deegaanka camaaro iyagoo sheegaya in ciidamadoodu ay iska caabiyaan xarakada shabaabul mujaahidiin islamarkaana wax khasaaro dhankooda soo gaara aanay jirin iminkase waxaa la arkayaa ciidamadooda oo la laayay oo qaarkood afka ciidda kula jiraan iyo hubkoodii iyo gaadiidkoodii oo kasoo muuqanaya gacanta xarakada shabaabul mujaahidiin masjid ku yaalla xaafad ka tirsan magaalada hargeysa ayaa dab la qabadsiiyey iyadoona ay isa soo tarayaan falalka diinnaceebka ah ee ka jira halkaasi dhinaca kale kiniisadaha reer galbeedka ayaa dhaqaalo fara badan ku bixinaya sidii ay soomaalida uga saari lahaayeen diinta islaamka iyadoo dhowaanahanba ay taagneed hadalhaynta ku aadan dhaqanxumada iyo fasaadka kusii kordhaya deegaanada uu ka taliyo maamulka somalilan islamarkaana ay soo baxayeen falcelinno kala duwan oo ay muujinayeen qaar ka mid a dadka muslimiinta ah ee ku nool deegaanada uu ka arrimiyo maamulkaasi ayaa sidoo kale waxaa la soo sheegayaa in la gubay masjid ku yaala deegaanka abaar Marso halkaas oo uu ku yaallo iskuul lagu faafiyo Kristanka haddaba qaar ka mid ah dadka deegaanka Abaarso oo ka qayb galay baqtiinta ama daminta masjidkan xilligii uu gubanayay ayaa uga warramay warbaahinta sida ay wax u dhaceen waxaan arkay masaajidkan oo gubanaya ololaya kadib waanu soo yaacnay aduu masaajidkii waanu baktinay ilaa kiin gubtay masaajidka kama warrami karno weli alaana lama hayo salaaddii cishaayo kabacdi masaajidka markii salaaddii cishaayo laga soo dareeray baa masaajidka la gubay saddexda albaab waa loo xidhay inuu masaajidku rushoo baa loogu talagalay markaa annaga iyo inankaa kale halkan kaga soo yaacnay masaajid ka warbaktinay saddex boqoloo ardaybaa wax ka dhiganayay masaajidka horta waxaan ka waxaan ka mid ahay dhalinyarada een magaalada horta markii uu masjidka gubanayay waanu waanu joognay dadkii baktiyeyna waanu ka mid ahayn horta masjidkan weli alaalaala cid gubtay cid sheegi kartaa ma jirto dee horta waa beedkii ilaahayo dee qofkii gubay dee horta qofkaasi qof dee bilaadanba ma haban odhan karana dhanka kale haweenay qayb ka ahayd urur haween ah oo ay soo dhiseen hay-adaha shisheeyaha islamarkaana ka soo shaqaysay deegaanada maamulka somalilan ayaa waxa ay ka warantay dhacdo ay la kulantay iyadoona sidoo kale ka warbixisay ururkan haweenka ah oo ay ka mid ahayd cidda dhistay islamarkaana bixinaysay maalgelintiisa marka waxaa jiray arin arinkan arin nala kulmay baa jiray aniga ila kulmay si gaara oo aanan markaa aqoonin u lahayn inay dhici karto arrinkaasi wuxuu ahaa urur jira oo la aqoonsan yahay baanu ahaynoo ururo badan iyo ururku wuxuu ahaa urur haween ah oo soomaali ah oo naloo dhisay waxaana maalgelinayay urur kale oo action la yidhahdo action group oo haweenka africa ku midaysan yihiin baana ayaana soo dhisay annaga un-ta waana aqoonsatay wadamo badanna waana looga soo warceliyey inaa nala aqoonsaday marka dee macaamil iyo shaqaanu haynay moogta shaqooyinkii marka anigu waxaan ahaa qof dee saameyn ku leh oo guddoomiye ku-xigeen baan ka ahaa weliba guddoomiyahayagu ay dhoofdhoofi jirtay inta badan aniga ayaa dadka maaragtay qaabili jiray sidoo kale haweenaydan oo sii hadlaysay ayaa waxa ay sheegtay lacagaha lagu bixiyo gaalaysiinta ama kirishtaamaynta ummadda soomaaliyeed iyo ujeedka loo bixinayo lacagahaasi marka lacagta iminka aanu haynaana waxa weeyaan lacagta iminka aan haynaa akoonka ugu jirtaana waa malyan iyo shan boqol oo kun oo doolar marka sawirada iyo howlaha aad keento waxaan soo dayn doonaa malyanka dhismaha iyo hawsha marka ay bilaabanto lacagtana waa la uruurinaya kiniisadaha ayaa uruurinaya marka kiniisadaha anigu haddaan gabadhaani la hadlaysahay waxaan ka shaqeeyaa kiniisad weliba waxaan ka ahay xoghayn baan ka ahay jadwalka aan hayaana waxa weeyaan bay tiri anigu horteeda yaalla ee saxeixa laga qaadayna waxa weeye boqolkiiba konton in soomaalida la gaalaysiiyo weliba dood fara badan oo kiniisadaha dhex martay waxaa laysla soo qaaday boqolkiiba toddobaatan bay tidhi laakiin iminka waxa laysla ogolaaday oo lawada saxiixay boqolkiiba konton because hundred percent oo muslina dhexgalka bulshada dhaqamada maxay ahayd ee dunida ka jira cunsuriyad bay u eg tahay arrinkani waa inay noqotaa dadku dad isku jira oo maaragtay de diin walba laga heli karaa waddanka gobollada waqooyi galbeed ee soomaaliya ee uu ka arrimiyo maamulka somalilan ayaa waxaa ku soo badanayo fasaadka iyo fisqiga iyadoona deegaanadaasi ay ku sugan yihiin hay-ada shisheeye ah iyo dad kirishtan ah kuwaas oo sheegay inay deegaanada somalilan u yimaadeen inay gaalaysiiyaan dhallinyarta iyo bulshada muslimiinta ah ee ku dhaqan deegaanadaasi ehelada dadkii dhowaan ay xasuuqeen ciidamada ugandha ayaa mar kale isu soo bax ka dhigay magaalada muqdisho maxamed ciise ayaa inoo faahfaahinaya waxaa weli socda isku soo baxa ay dhigayaan ehelada dadkii beeralayda ahaa ee dhowaan ciidamada uganda si arxandarada ah ugu dileen deegaanka gulweyn ee gobolka shabeellaha hoose dadkan oo banaanbaxa ka dhigay magaalada muqdisho ayaa sheegay inay sii wadi doonaan banaanbaxa iyagoo intaas ku daray in meydadka ay weli aasin ayna kasoo wareegatay muddo shan iyo toban cisho ah markii la dilay dadkaasi ehelada dadka la laayay oo shucuurtooda kacsan waxay ku dhawaaqayeen takbiirta iyo erayo ka dhan ah amisom haddaba waa kan midkood oo sheegaya inaysan u dulqaadan karin in dadkooda la dilo kadibna miino lagu xiro iyagoo miid ah
allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar
beeraalaydii oo golweyn lagu laaya dadka hori waaya waa maalinkii shan iyo tobanaad intaas wax nala hadla ma hayno anta la dilay dadka hori ah haddana la gubay maatadoorina biyihii waa loo diidoo ceelashiyaa loo fadhiista ilaa hadda wax nala hadla ma hayno waxay u muuqataa in dowladda federaalka aynan doonaynin in dadkan ay wax u qabato balse ay tiiviyada ka daawanayaan wax damqasho ahna u haynin halka haddii ciidamo shisheeye la laayo ay tacsi u dirid la soo degdegayaan halka warkan aad kala socotaan waa warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan ugu dambeyntiina dowladda turkida ayaa sheegtay in ciidamadeeda ay kala soo baxayso waddanka afghanistan halkaas oo ay duulaan ku joogtay labaatan sano wararka ka soo baxaya wasaaradda difaaca ee dowladda turkida oo qayb ka ahaa duulaankii maraykanka iyo neeto ay ku qaadeen afghanistan labaatan sano ka hor ayaa lagu sheegay in turkiga ciidankiisa uu kala soo baxayo dalka afghanistan wasiirka gaashaandhigga ee dowladda turkida khaluusa akara ayaa sheegay in turkigu bilaabay in ciidankiisa uu kala soo baxo waddanka afghanistan oo uu sheegay inay ka imaanayaan halsiyo amni haddii ay sii joogaan ciidamada turkida wuxuu sheegay wasiirka inay hadda soo daadgureynayaan in ka badan boqol ruux oo isugu jira shaqaalo u shaqaynayay dowladda turkida iyo ciidankiisa kuwaas oo la keenayo gudaha dalka turkiga horey waxay dowladda turkida ugu adkaysanaysay in ciidamadeeda ay ka howlgali doonaan garoonka diyaaradaha ee kaabuul halkaasna ay sii joogi doonaan xitaa markii ciidamada maraykanka ay ka soo baxaan waddankaasi balse imaarada islaamiga ah ee afghanistan ayaa sheegtay inaynan ogolaan doonin in ciidamada turkida ay sii joogaan halkaas maadaama ay qayb ka ahaayeen duulaankii maraykanka haddii ay ku adkaysato arrintaasna ay wajihi doonto cawaaqib adag warkii oo aad kala socoteen warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan intaas ayuu ku idil yahay